haddaba maxaa xeerbeegtidii arrinkan gacanta ku haysa ay ku saleeyeen go-aankii ay gaartay su-aalahaasi iyo kuwo kale ayaa maxamed cabdi xasan sandheero u weydiiyey mukhtaar xuseen xaaji oo ah madaxa jaaliyadda soomaalida ee magaalada st louis oo iyadu ah magaalo derisla magaalada rabshaduhu ay ka socdaan ee fargesan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu maxamedow horta jawaabahan waxaa la sugaay ilaa iyo fridayga marka aday maanta isniinta talaadada ah ayay go-aan ka gaareen inay sheegaan marka waxa de faahfaahin weyn ay ka bixiyeen sababihii asaga oo loo yiri marka oo gelti maaha ma jiraan laakiinse dadka waxaa leeyihin m sidii war warbaahinta aan ka maqalno waxaa leeyihin marka ninkii wuxuu ahaa qof oo self defence ah marka waxaa loo helay markaatiyaal oo leeyihin marka qofkii wiilka oo la dilay oo african americanka in asaga maana weerar ka qaaday wiilkan laakiinse hadii wax adeemo kale oo meesha la keenay ma jiraan marka garan juuriga sharciga wuxuu yahayna qofkii hadii yahay man qof self defence ah marka oo isaga naftiisa difaacay ha marka wuxuu leeyahay marka booliiskii waa isdifaacay marka difaac ayuu ku jira waay marka saasay u gaareen go-aanka man inuu asaga yahay qof oo maanaa oo dembi aan lahayn waa askarigii caddaanka aha ee dila wiilka madooba ha marka sidii warbixin sheegahayaan markaatiyaashib hadalkooda waa isdhaafee marka dadka waxaa isweydiinhayaan maadaama dadkii markaati ahaan maada meeshii oo hadalkoodana oo isdhaafee ma aan ahayn mid marka se ku dhacday in la yiraahdo marka ninkan geelti maaha marka caddaantii madooriga waxaa u arkaan waxii la sameeyey ina mid a mid cadaalad aan ahayn marka dawladna ay ka qaldan tahay marka kule waxaan u aragnaa marka kulley wixii haddi socdo maanta taariikhiyan waddanka maraykanka kama dhicin mudaxaraad noocan ama kas waaye marka xaaladda magaaladu hadda say tahay khasaare ma la sheegay waxaan telefishinada ka arkaynay baabuur gubanaysa iyo rabshado badanoo ka socda khasaaraha ilaa iyo hadda maxaa la sheegayaa ya khasaaro weyn ayaa ka dhacay magaalada ilaa haddana waa socdaan sidii aad u aragtay tviyada idinka aad ka fiirsateen waxaa dhaceen marka waxaa meelal badan oo business center ah meelo oo ganacsi ah waa la gugubay oo ilaa hadda aan lasoo koobi karin haddaan kusoo qaado marka waxaa sidan waalgarinyada oo meesha farmashada daawada maxaa la yihahdaa outozonka meesha qalabka gabari laga gado iyo waxii lamid ahba adi had meel hadda aan la koobi karin war adi intaas oo business center ah ayay gubeen marka meeshii waxaa ka dhimatay maama qof dumar ayay ka dhimatay meeshaas taasna usii dheer marka waxaa la xirxiray ilaa iyo konton ruux oo ayay xiran yihiin marka koley nabadgelyada aada ay uxun tahay hataa ilaa iskoolaadka maanta ma jiraan iskoolaadkana waa la xiray iyo goobahii oo dawlada ka shaqeyso dhan waa labada xira markas waan gartay marka ciidanku siduu uga jawaabay waxaan ogeyn in maalmihii ugu dambeysay ciidan badan la keenay oo noocyo kala duwan ah ee magaalada ferguson ee gobolka missouri ciidanki waa joogaan waana dawahayaan niminka oo oo hayaan protestiga ama iskale oo ku jiraan dibadbaxga marka haddaa adiga aadi aad u socotid wax kuma dhahayin laakiin haddii oo qof oo dhalo wato ama iskale wax wato farax ka wato ku arkaan ayaa kuso kusoo eersanayeen marka had jirtan markii oo arkeen oo bulshadii amiske oo dibadbaxga aad u yahay farax ka bax waxaa sameeyeen waxaa waxaa turayn baxashan oo bombadan ilmaha indha ka ilmaysiso marka saas ayaa isticmaalahayn si dadka uga kala eriyaan meelaha goobaha markaas ay ka tuuran yihiin waan gartay marka rabshadahan intee ayaa la filayaa inay sii socdaan ma kuwo aad is leedahay dhaqse usoo dhamaanayaanba mise waa kuwo aadle aad is leedahay way sii jiitamayaanoo muddo dheer bay soconayaan rabshadahan muu malayn horta rabshada maanta beri dhammaan dooto muu malaynahay waayo maanaa sida anakaan ujeedno wixii ciidan la keenay way maanaa way kara lacsan yihiin marka dadkiina dad oade dad oo boqol ruux konton ruux ma aha waa intaas oo kunoo ruux oo maanaa soo qaaday mudaxaraad marka de lama saadaaleyn karo marka xilligii istaagi doon lakin muu malaynaya inaa maanta istaagi doonaan ama beri istaagi doonaan marka muddo ay qaadanaysaa hal wigley qaadataa iyo afar beri qaad laakin haddii wax ma saadaalin laga samayn karo oo beri ama beri dambe la dhihi karo ma aha ma kasta
kaasi waxa uu ahaa mukhtaar xuseen xaaji oo ah madaxa jaaliyadda soomaalida ah ee magaalada st louis oo ah magaalo sidaasaan uga fogaan halka rabshaduhu ay ka socdaan ee fargasan wuxuuna u waramayey maxamed cabdi xasan sandheere